siyaasiga xuseen maxamed faarax ceydiid oo soo noqday ra'iisul wasaare xigeen iyo wasiirkii arrimaha gudaha dowladdii cabdulaahi yuusuf ayaa markii ugu horaysay daaha ka qaaday in siyaasiyiin badan uu ku jiro ay ka soo baxeen kuna soo barbaareen kiniisado ku yaala gudaha dalka iyo dibaddiisa xuseen ceydiid oo marar badan si aan ku talagal ahayn u kashifay waxyaabo sir ahaa oo aanan la joogin xilligii la feeli lahaa amaba daaha laga qaadi lahaa ayaa markan waxa uu tilmaamay in siyaasiyiinta soomaalida ay shisheeyaha ku xidhan qaarkood lagu soo koriyey oo lagu soo waxbaray kiniisado ka dhisnaa soomaaliya oo ay gacanta ku hayeen baadariyaal xuseen ceydiid ayaa carabka ku dhuftay magaalooyinka ay kiniisadahaasi ku yaaleen iyo magacyada qaar ka mid ah siyaasiyiinta kiniisadaha ku soo koray waa kuu sheegay kiniisadahan see ku dhismeen curudiimeed waa kiniisad haddaa maqashid baydhabo kiniisadaa ka dhisneed maayo kiniisadaa ka dhisneed kiniisad beledweyne ka dhisan tahay tanna vatican waa anaaba ka baxay mawlid macaane injineer maxamuud oo qoray maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa kitaabka oo black hog down maxamuud cabdiso mataqaan ha kiniisadda oo beledweynuhu ku soo koray baadirigaa soo koriyay asoo agoontii u ahaa beledweyne maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ku soo duulay dalka soomaaliya markii meesha laga saaray qabqablayaashii dagaal oogayaasha ahaa ee ku horgudbanaa in ummadda ay dhibaatada ka baxdo iskuna xukunto shareecada islaamka xuseen caydiid waxa uu docda kala iftiimiyey waxa uu ku qotomo dagaalka ka socda soomaaliya ee u dhexeeya xarakada shabaabulmujaahidiin iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka kitaabaa la isku haystaa waxa la isku haysta waa diin waay soomaaliya maxaa lagu haystaa diin gaadi iyo muslimkii asaysto waxaan nahay meeshii la isku wada maraya cir iyo dhul iyo bad meeshii la isku dhex marayaan hadallada xuseen caydiid ayaa marar badan hadalhayn ka dhexdhaliyey ummadda soomaaliyeed mar buu soo jeediyey in loo hiiliyo oo xiriir lala sameeyo yuhuudda isagoo aan si kagabasho lahaynna u sheegay in soomaaliya ay isku dhaqan yihiin yuhuudda madaxda dowladdana waxa uu ugu baaqay inay ku dhiiradaan inay taageeraan yuhuudda oo ay wardi u diraan waa isku dhaqanaana dhinacaan iskaga dhaqannahay xalka dadka oo oo ma garanaysaa ay ku kalsoon yihiin ka mid tahay israel marka ayagana waxaan waa waddankii xorriyaddan markaan qaadanayna noo hiiliyo waaye dowladda israel waxaa la rabaa xiriir lala suubiyo oo la yidhaahdo labada statetka oo lasoo wada bandhiga adduunka badankiisa waxaana uu hadalkaasi sheegay xilli yuhuudda ay gumaadayaan walaalaheena falastiin markuu ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahaa ayaa xilkiisa waxa uu ku waayey hadal aan warbaahinta loogu talagelin oo uu muqdisho ka sheegay kaas oo ahaa in la isku darayo etoobiya iyo soomaaliya hal baasaboorna ay wadaagayaan waxaana uu tilmaamay in ay doonayaan inay meesha ka saaraan xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka etoobiya iyo soomaaliya waxa aynu nahay walaalo wax noo dhexeeya ma jirto hal baasaboor hal ciidan ammaanka iyo hal dhaqaale in aan suubsanno ayaannu doonaynaa ayuu xilligaasi yidhi xuseen caydiid waxaana uu hadalkaasi sababay in ay kacaan dad badan oo soomaaliyeed oo ku noolaa muqdisho iyo dalka dibaddiisa kuwaasi oo si weyn kaga falceliyey damaca itoobiya